barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah sagaal iyo tobanka bisha novembar sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed samakaab iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah tartan dhanka orodada oo ay ka qayb galeen boqolaal dhallinyaro ah ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso abuur baa la dhaha orodka dhalada waad aragtaa inta maanta toddoba boqol iyo abafaa isku timid oo rabta ina orodadaa gasho farxad wanaagsan bay noo tahay waana soo dhowaynaynaa
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid a xarumaha ururada dhallinyarada magaalada laascaanood oo u xirmay dhaqaalo la'aan heesaha barnaamijka aan idinku haynana waxaa ka mid ah waa ubax qalbiga u ekaadayo igu qaaliyo dihlaacayoon u heelanahaynto
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan si shaqsi ahaan ah u horfadhiisan doonin baaraha gaarka ah ee robert muller kaas oo baaraya xiriirka ka dhexeeya ololihii trump ee laba kun lix iyo tobanka iyo ruushka waxa uu sheegay in jawaabihiisa oo qoran ay noqon doonaan kuwa ugu dambeeya ee uu helo robert muller trump ayaa focus u sheegay axaddii in dhowaanahan uu bixiyey jawaabo dhammaystiran oo ku aadan su'aalo ay ahayd inaan la weydiin buu yidhi jawaabahaasi ayaa noqon doona tan ugu dambaysa ayuu sii raaciyey waraysiga oo jimcihii aqalka cad lagula yeeshay islamarkaana la baahiyey axaddii ayaa trump waxa uu intaasi ku daray in qareennadiisa ay gebagabaynayaan su'aalaha uu qabo baaraha ee xiriirka ka dhexeeya ololihii trump iyo ruushka
isla madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in warbixin dhammaystiran laga siiyey codka laga duubay dilka wariya jamaal khashikji kaasoo bishii oktoobar lagu dhex dilay qunsulada sacuudiga ee turkiga balse waxa uu sheegay inuusan doonin inuu dhegeysto codka sababtoo ficilada xasaradaha ku salaysan ee ku dhex jira waxa uu yidhi waa cajal dhibaato ay ka muuqato qalalaasay iyo ficilo aad u daran ayuu u sheegay tv-ga fox news oo uu la hadlay trump dowladda maraykanka gaar ahaan hay-adda c i e da ayaa dhowaan baaris ay ku samaysay dilka wariya jamaal khashikji waxa ay ku sheegtay in dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan uu amray dilka wariyahaasi
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaa magaalada boosaaso toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey tartanka dhinaca orodka oo ay ka qayb galayaan boqolaal dhallinyaro ah sida uu warbixintan ku eegayo wariyaheenna yuusuf maxamed yuusuf tartankan ayaa ahaa mid furan oo orada waxaana ku tartamayey lix iyo tobanka xaafadood ee magaalada boosaaso dhallinyaro laga soo kala xulay iyo tiro dhallinyaro ah oo ka socday kaamuunka magaalada boosaaso waxaana saaka u daawasho tegay qaybaha kala duwan ee bulshada tartanka waxa uu noqonayaa tartankii ugu horreeyay noociisa oo tiro badan oo dhallinyaro ay ka qayb galaan dhallinyaradan ayaa ku ordayay orodka saddexda kilomitir waxaana la qorsheeyey in abaalmarino la siiyo dhallinyarada tobanka hore soo gasha dhallinyaradan ayaa sidoo kale ku ordaya goob laami ah oo la joojiyey inay maraan baabuurta inta ay socdeen tartanka maaradoonka furan inkastoo inta ay ordayeen dhallinyaradani ay ka muuqatay cabsi ah inay waxyeelo ka soo gaadho orodka ay ku samaynayeen laamiga goobta ayaa sidoo kale lagu diyaariyey dhakhaatiir ka socotay wasaaradda caafimaadka puntland kuwaas oo daaweyn u samaynayay dhallinyarada laamiga ku kufa si xaaladooda loo dabiibo dhallinyaro la hadlay ayaa sheegay inay ka codsanayaan maamulka puntland iyo weliba hay-adaha iyo weliba xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya in la sameeyo gooba ay dhallinyaradu ku ordaan oo ka bedelan halka ay maantay ku ordayeen magacay waa maxamed maxmed maxamuud ilaah baa mahad iska leh halkan soo keenay bulshada degmada boosaaso dhalinyartii oo halkan ku qabsanaysa orad sboorti halkan waa laamiga jidka teedhiga ee magaalada boosaaso dhalinyarta waxay ku qabsanaysaa tartan waa tartankii ugu horreeyey ee dhalinyarta halkan ku qabsato annagoo ah dhalinyarta degmada boosaaso runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa in orodya noocan oo kale halkan lagu qabsado inkastoo laakiin meeshu aysan ahayn meel loogu talagalay oo taa jidkii baabuurta maraysay caalamka waa ogtihiin laamiyada waxaa loo sameeyaa meel orodyahaanku leeyihiin sanad walbaan lagu qabto halakan waa jidkii haddii karaarka la qaato iyo orodkaas waxaa ka soo gaaraysa dhibaato inkastoo ambalaansi joogto laakiin dee inta lasii ordayo jidku sii ordayso ilmihii dhaawac baa gaaraya jajab baa gaaraya dhibaataa gaaraysa dhibaatadaasu marka waxay u keenaysaa in qofkii uu jajabo hadhow dee dowlad community badan haysa oo haddii ilaa ka run yahay fangaraynaysa oo haddii ilaa ka run yahay dhaawic qabanaysa ma leh ehelkii buu tegaya marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda in loo sameeyo meel ku habboon orodyahaanada oo haddii ilaa ka run yahay sida roog oo kale meel roog saaran yahay oo hadduu qofka uu dhaco waxba gaarin oo waxba aysa gaarsiinen halkan waa laami waa sibirkaas qofka hadduu dhaco ama madaxa maskaxda waa ku dhacaya maskaxda wareegaysa dhib baa dhikici kara lafaajo jabi kara haddii ilaa ka run yahay dhib baa gaaraysa marka dhibtaa dhan si looga hortago in loo sameeyo meel samaysan oo haddii laa kuran yahay loo sameeyey dowladdu u samayso orodyahaanada anigoo ah magacaygu maxamuud cabdisalaan geelle saaka waxaan doonayaa inaan ka qayb galo tartankan maaradoonka waxaan rajaynaya inaan ku guulaysto insha allah inkastoo aysan facility badan iyo surface badan aysan meeshata ka muuqan oo ay ka mid tahay in qofka caafimaadkiisa la daryeeli doono taasi waxay keenaysaa dhibaato dabcan qofka hadduu guulaysto iyo hadduusu guuldaraystaba inuusan kusoo dhiiran mar dambe inuu ka soo qayb galo tartankan waa mahadsantiin meesha waa laami waxaa jira meelo lagu tartamo oo loogu talagalay tartanka qofkii kufo ama dhaawacma dhibaato badan buu geysan karaa taasina waxay keenaysaa inuusan mar dambe kusoo dhiiran inuu ka soo qayb galo tartankan oo kale ama mid lamid a xataa haddii dib loo wanaajiyo waayo wakhtigiisii wuu dhaafay qofku intuu dhallinyarada yahay buu ka qaybgeli karaa waxaan u malaynayaa horey bay ahayd in looga taxadaro in loo diyaariyo maaradoonka meeshii loogu talagalay caano orodada orodkana maanta keligiis iisu ahaanin ee weligii la wado si ay dhallinyarada u adkaato shaqo abuur baa la dhaha orodka waad aragtaa inta maanta toddoba boqol iyo abaf baa isku timid oo rabta ina orodadaa gasho farxad wanaagsan bay noo tahay waana soo dhowaynaynaa dowladda puntland waxaana haysanaa nabadgelyada maanta aan haysanona weligaan heli mayno saasaan ku waxaa soo gaari kara inay jajabaan waxaa soo gaari kara inay cadgo-aan waxaa soo gaari kara dhibaatooyin badanoo halisa baa soo gaari kara marka waxaan ka codsanayaa in meel gaar ahaana loo sameeyo baan ka codsanayaa dowladda puntland waa bilaahi towfiiq yuusuf maxamuud v o e boosaaso
door wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad weli dhegaysanaysaan oo v o a washington idinkaga imaanaya qaar ka mid a ururada dhallinyarada ee ka howlgala magaalada laascaanood ayaa sheegay inay soo food saartay dhaqaalo yari sababtay inay xirmaan xarumihii ay ku shaqayn jireen warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol magaalada laascanood ayaa waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan kuwaas oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ururadan ayaa waxaa dhibaato xoogan ku haysa dhaqaala darro soo wajahda waxayna ay sheegeen dhalinyaro fara badan oo barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a u waramay inay taasi keento in xarumihii ay kiraysteen ama goobaha ay ku shaqeeyaan ururadoodu inay xidhmaan ururka midnimo waa mid ay ku midaysan yihiin dhalinyaro aada u fara badan oo ka mid ah kuwa magaalada laascanood siciid nuur ciise waxa uu ka mid yahay ururada bulshada ee ka jira magaalada laascanood waana xubin ka tirsan ururka midnimo waxa uu sheegay in weli dhibaatadii ay hortaagan tahay dhanka dhaqaalo darrada ee ururada bulshada haysatay gaar ahaan dhalinyarada oo ilaa iyo labada kun iyo lix iyo tobankii baa la asaasay ilaa iyo wakhtiga hadda joognay waanu shaqaynaynay waxaanu ahayn dad dhalinyaraho isku xidhan balse ha ahaatee sanadadii dambe waxaana soo wajahay caqabado aada u fara badan caqabadahaasu ay ka mid yihiin xagga dhaqaalaha annagoo weyne cidna taageerta oo xagga dhaqaalaha garab naga siisa xaggii waxbarashada waxyaabo badan oo dee ururku u baahnaa annaguna dhallinyaraduna ay u baahnayd markii la waayey ayaa waxaa dee ku yimiin urur dee dad badan oo ururka la shaqayn jira oo dhallinyaro badan inay niyad jabeen oo ay shaqadii sii wadi kari waayeen ururka weli wuu shaqeeya ilaa hadda laakiin caqabadaha ugu waaweyn eena haysta waxaa ka mid ah kiradii oo kale dhallinyaradii aan awoodin dee inay gurigii ay kiraysan lahaayeen oo la isugu iman lahaa oo lagu shiri lahaa ama dadka ay wax ku bari lahaayeen aysan kireed iska bixin karin ujeedadaad ka lahaydeen inaad ururkan oo kale la sameeyo ujeedadeedu marka hore waxay ahayd inaanu dadka caawino dhallinyarada inaanu wacyigelinno helana bulsho badan oo isku xoogan si ay u caawiyaan dadka walaalahoodan waxba haysan marka laga hadlayo dee ururada dhallinyaradu waad sheegtay in dhibaatooyinka ugu badan ee idin haysta uu yahay dhanka dhaqaalaha gaar ahaan kuwa dhallinyaradu ay ku midaysan yihiin ay u socon laayihiin dhibaatadana uga gudbi laayihiin maxay tahayna anigu waxaan u malaynayaa dhallinyaradu xagga ay ka socon weyday kolley xagga maamulka iyo xagga hay-adihii dee kaalmeyn jiray ee dhallinyarada tababarka u qaban jiray xaggaasay runhaantii ay aada uga gaabiyeen oo aanu ka weynay dibcaan xagga maamulka ama xagga dowladda oo kale ama xagga hay-adihii dee dhallinyarada caawin jiray ee tababarada u qaban jiray ayaan gobolka haba yaraatee wax waxba aysan ka shaqaynin sidaa daraaddeed baa dee dhallinyaradii caqabo badan ay kasoo wajaheen xagga dhaqaalaha ama maxaan sheegayay de inay waxay qabtaan waayaan sidoo kale bilaa xasan maxamed waxa uu ka mid yahay ururka midnimo waxauna ii sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ee haysta ay ka mid tahay in ururada bulshada gaar ahaan kuwa dhallinyarada ee sida iskaa wax u qabsaa u abaabulan ay dhibaatooyinka ay la kulmayaan ay tahay iyagoola in cid taageerta ay laayihiin ururkii waanu bilownay waxaanu ka dhignay dad aada u fara badan wax badan baanu qabanay dadkii inaanu caawino inaanu dhaqaale iska ururino ilaa labada kun iyo sideed iyo tobanka oo haddeer aan ku jiro bisha nofembar koob iyo tobnaad waanu shaqaynaynay waxaan la kulanaa caqabada aada fara badan run ahaantii ay ka mid yihiin dhanka dhaqaalaha oan idinaga taageerin sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatada ugu badan ay tahay fahamka bulshada ay ka dhex shaqaynayaan u baahan inay si weyn u fahmaan ururada dhallinyarada kuwa ka shaqeeya dhiraynta horumarinta nabadda iyo bilicsoo celinta guud ahaan bulshadii oo fahan aan fahmin muhiimadda loo sameynayo oo loo abaaburaya dhallinyaradii hay-adihii iyo dadkii ku taxalluqu lahaa horumarinta dhallinyarada oo aan haba yaraatay wax horumara usoo jiidin dhibaatooyinkaasaan la kulannaa badanaa waanu shaqaynaa waanu iska dulqaadanaa tusaale ahaan xaafadaha oo kale cid baa noo qaabilsan xaafad kasta dhalinyaraan kasoo xulannay dhallinyaradaasaan ka codsanay inay horumariyaan xaafadooda ay dhiraynta u sameeyaan calaankaana mahano cidnaga taageertay oo naga gacan qabatay maadaama dee aada urur haydeen adiguna aada guddoomiye ka tahay waxyaabaha ugu badan aada is leedahay caqabad bay idinku yihiin oo ururada bulshada gobolka sool ka jira ururaduna dhibaatadaas oo kale ayay qabaan bulshadii oo aan la shaqaynayn badankeedii ama fikir khadamba ka aaminsan inay ururada la shaqeeyaan ururado dhan waxaan odhan karaa waa arrin saamaysay shaqala-aantan baahsan aan dadkii la shaqaynayn hay-adii la shaqaynayn tusaale ahaan oo kale dee waxaad u baahan tihiin sidaad sheegtay cid dhaqaalaha idinka taageerta tababarada oo kale waxyaabaha ugu badan oo hadda aan ka cabanayno oo inaan sii jiro dhibta ku haya waxaweeye xagga kirada oo kale guriga kiradiisa oo kale leerhkiisa waxyaabahaas kale mararka qaarkood ee waan waan annagaa sii kafayna saddexdaa sano oo kale waan waan soo wadnay oo waxaan soo wadnay u ahaa annagaa iska soo bixinaynay haddeer dadkii sibay usii kala yaraanayaan wakhtigiina siba usoo adkaanayaa dadkuna markay in badan wax wadaan wadaan way ka irdaalayaan laakiin rajo fiican baan ka qabnaa inaan sii jiro dadka wax u qabanno caawino dadka jilicsan magaalada iyada biliceeda soo celino nadaafadeeda iyo horumarkeeda aanu ka shaqayn ururada ka dhisan magaalada laascanood ayaa waxay sheegeen dhibaatooyinka ugu darani ay tahay sida ay dhallinyaradani sheegeen dhanka kirooyinka iyo siday isaga bixin lahaayeen waxayna ii sheegeen guud ahaan ururo badan oo ku yaala gobolka sool ay xaaladda ka baxeen kuwaas oo ka shaqayn jiray arrimaha bulshada gaar ahaan kuwa dhallinyaradu ay iska leeyihiin ayaa waxay tahay inay u baahan yihiin tababaro iyo in laga taageero dhaqaalaha iyo siday usii jiri lahaayeen waxayna barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a sheegeen dhalinyaro kala duwan aan waraysanay ururo fara badan oo xafiisya ku lahaa magaalada laascanood inay meesha ka baxeen kuwaasoo isugu jiray wiilal iyo hablo si weyn isu abaabulay kana shaqayn jiray arrimaha bulshada qaybaha kala duwan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
aada buu u mahadsan yahay cabdikariin markana dhinacii suugaanta ifkaan kuu jeclahay heestii la magacbaxday ee fanaanka qamar suugaani kusoo dhawaada
wa ubax qalbiga ku ekaadayo igu qaaliyo dilaacayoon u heelanahay intu wa ubax qalbiga ku ekaadayo igu qaaliyo dilaacayoon u heelanahay intu abaaliya amaan huno laysma inkiree huno abaaliyo amaan huno laysma inkiree huno anshaxiyo asluubtiyo aqliga fiican eebe ku dhaliyey adiga adiga afad i iska liye abaaliyo amaan huno laysma inkiree huno abaliyo amaan heedhe laysma inkiree huno anshaxiyo asluubtiyo aqliga fiican eebe ku dhaliyey adiga adiga afad may iska liye ubadkan dhaliyo fadumay adaan adigan adigan ifka ku jeclahaye qoonku jeclahaye deerku jeclahaye qoonku jeclahaye oridaye tanaabina allahayo kidaa ubadkan dhaliyo fadumoy adaan adigan adigan ifka ku jeclahaye qoonku jeclahaye deerku jeclahaye qoonku jeclahaye oridaye tanaabina allaha allahayo kudaa watan arlada iyo ayniga iska eegano axdigan lahayn maylahawaye kowdhe watan arlada iyo ayniga iska eegano axdigan lahayn maylahawaye kowdhe aqal iyo ilayseedhe alaalas mishxarad laabadhe aqal iyo ilayseedhe alaalas mishxarad laabadhe udubkiyo ismaqalkiyo uuliya dirka abadennu aan ahay adiga adiga faduma iska leh aqal iyo ilayseedhe alaalas mishxarad laabadhe aqal iyo ilayseedhe alalaas mashxarad laabadhe qudubkiyo ismaqalkiyo uuliya dirka abaadinu aanahay adiga adiga fadmi iska lehuno ubadkan dhalana fadumay adahan adigan adigan ifka ku jeclahaye oonku jeclahaye adeerku jeclahaye oonku jeclahaye oridaydiye tanaamina allahayo kudaa ubadkan dhalana fadumoy adahan adigan adigan ifka ku jeclahaye intaasi aynu ku dhaafno qamar suugaani halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o a markanna dhinacii cayaaraha jamaal ayaa inoo haya
aad baad mahadsan tahay cabduqaadir samakaab dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha Eh, waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan nisarreebka koobka african cup of nations oo markaasi kulamada ay dhaceen ay hayeen kuwo xiiso badan waxaa la filayaa in tartankan african cup of nations ay martigeliso waddanka cameroon waxaana uu dhici doonaa sanadka soo socda juun ilaa julaay cabduqaadir samakaab ayaa barnaamijka sidoo kale igala qaybgelaya Eh, cabduqaadir kulamadan dhacaya ee african cup of nationska sareebkooda waxay ahaayeen kuwo aad u xiiso badan toddobaadkan marka aad fiirisid todoba kulmada dhacay marka sida ay dalalka hadda isku diyaarinayaan marka aad egto maxaa kaaga baxay kulmadii layo hadda dhacay iyo iyo sida ay kooxdu isku arkeen
aad baa umahadsan tahay jamaal run ahaantii koobka africa waa koob aad u xiiso badan inta badanna waxaa soo gaara dalalkii awoodda lahaa ee lagu garan jiray inkastoo dalalka qaar ay ku adag tahay sanadkan inay usoo gudbaan hase yeeshee waxaan isleeyahay dalalka waaweyn sida cameroon iyo masar iyo every coast iyo inay meelo fiican soo gaari doonaan iyo nigeria sababtoo ah waxyaabaha koobka xiisaha u yeelaya ayaaba ah in dalalkaasi waaweyn oo ciyaartooydoodana ay professionalka yihiin ama xirfadlayaasha sare ee yurub ka yihiin laga dhex arko tartanka waa tahay kulmada dhacay waxaa ka mid ahaa shalay oo kale suudaan ayaa la dheeshay dalka jasiiradda madgasgar saddex gool iyo gool ay kaga adkaatay algeria waxay afar gool iyo gool dirtay togo waxaa sidoo kale ee kulan uu dhex maray etoobiya iyo gaana laba gool waxba gaana ayaa ka wadroonatay guruubyada kulmada kale dhacay ee isreebka waxaa ka mid ah congo iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa dheelay waxaana ay ku kala baxeen gool iyo gool liberia iyo zimbabwena gool iyo waxba liberia ayaa ku wadroonatay rwanda waxa ay bareejo laba iyo laba la gashay central african republic ama jamhuuriyadda afrikada dhexe guinea avricosna gooli gool ay isla dhaaf waayeen angola iyo burkina faso laba gooli gool burkina faso ayaa laga wadronaaday mauritania iyo botswana laba gooli gool botswana ayaa laga wadronaaday niger waxay laba gooli gool dirtay swatini waxaa mozambique iyo zambia oo wada dheelena gooli waxba waxaa ku wadroonaaday xulka dalka mozambique lesoto iyo tanzania gooli waxba tanzania ayaa lagu wadroonadaya cabdiqaadir sidaan horeu sheegay kulamadani waa isriibka koobka african cup of nations ee sanadka ka dhexi doona dalka cameroon juun ilaa iyo julaay intaa u dhexaysa sidoo kale waxaa jirtay in jamaal koobkan waxaa la qaban jiray xilliga winterka ama january maxaa isbedelay oo hadda juun in la qabanayo keenay inta badan sida aad ka warqabto waxaa jirta in kulamadan african cup of nationska sida aad ka dhawaajisayba ay yihiin kuwo sanadaha la qabto waddankan maadaama tartanadan ay yihiin ciyaartooydii kasoo qaybgeli jiray professionals ay yihiin sida aad sheegtay xirfadlayaal sare oo meel badan ka dheela mararka qaarkoodna ku adkaan jirtay iyagoo kooxoodu dhila inay kasoo tagaan xiliyadan waa xiliyada ay tartanada kale xiran yihiin yurub oo kale meel ay ka ciyaaraan taas marka fursad waxay u siinaysaa in ciyaartooyda kooxaha yurub ka dheela ama meelo kale ka tartanadu ay xiran yihiin sidaasay ku yimaadaan wadamadooda iyagoo matalaya fursad ay u helaan
qaran markaasi ay u ciyaarayaan jamaal dhanka yurubna waxbaa isbedelay oo waxaa tartamadii uefa nations league ayaa soo baxay tartan la yidhaahdo oo wadamada yurub ay ku tartamayaan tartankan muxuu yahay horta tartankan horta tartankan waa tartan cusub wuxuuna bilowday sidiisaba sanadkan ku jirno sebtember sanadkan ku jirno ayuu bilowday marka waxaa loo ciyaarayaa qaab gruub ahaan oo yurub ayaa ciyaaraysa waana tartan markaad fiiriso kulmadii saxibsanada dalalka ay dheli jireen meesha ka bedelay oo iyagu u galay laakiin haddana si wata guul ah kooxda ku guulaysta afarta wadan ee guruubyada ka soo baxay ku guulaysta waxay si rasmi ah u aadi doonaan ciyaaraha ueva oo markaa dalal dhowra sanadkan martigelin doona magaalin dhowra lagu qaban doona marka sina wuxuu u yahay reebkii dalalka yurub ay ciyaari jireen ueva yuruba leaga ay dheri jireen sina wuxuu u yahay kulamadii dalalka ay isku diyaarin jireen waxaa ka qaybgalaya shan iyo konton wadan wadanka kuwa ugu dambeeya ee faanalaha isugu yimaada ayaa waxa ay ku dheri doonaan juun wadanka bortugiiska marka sida aad ka dhawaajisay waa tartan ku cusub yurub laakiin haddana wuxuu wataa arrintan ah in dalalka afarta wadan ee guruubyada ka soo baxa oo ay si toosa u aadi doonaan ueva euro oo markaasi wadamo dhowr ah magaalooyin yurub ka tirsan lagureebka kama qaybgelayan sidaan ayuu isreeb uya marka kukalan isreebka ayay si toos u aadi doonaan marka tartankan kulamada dhacay waxaa shalay sidoo kale ka mid ahaa oo kooxu ay isku arkeen kulamada xiisaha badan waxaa switzerland ay la dheshay belgiumka waxaana ay uga wadroonatay shan gool iyo laba gool oo belgiumka ayaa laga wadroonaaday ingiriiska croatia waxaad xusuustaa koobkii adduunka ingiriiska markan croatia uu ka adkaaday oo gooli gool ayuu kaga adkaaday waxaa sidoo kale ee kulamada kale ee dhacay ka mid ahaa oo xiisaha badnaa isha lagu hayay dalalka tusaale ahaan griiga iyo stan iyo gool iyo waxba ayaa stano ka wadranatay hungary finlandna laba gool iyo waxba waxaa ku awdranaaday xulka dalka hungary aad baa u mahadsan tahay jamaal intaanan ka bixin kooxdii haysatay horyaalnimada n b a da maraykanka ee golden state warriorsna toddobaadkan waxaa soo gaartay guuldaradii saddexaad oo tartanka ah waxaad moodaa in sanadkan ay xaaladda ku xun tahay kooxda lebron jamesna waa ay badiyeen oo natiijo fiican ay gaareen l lecris oo markan si fiican ay u badiyeen waxay ka badiyeen kooxdiisii hore ee miami heat ciyaarihii intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waa tahay
ciyaarihii ayaad degeysanayseen dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan heesta ay ku luuqayso fanaanada xamdayar heestii jacaylkii xamar
heestaasi jacaylka xamar ayaa u dambaysa idaacaddeenna duhurnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah cabdulqaadir moxamed samakaab jamaal axmed cusmaan iyo maxamed cabdi sandheere taniintii idaacaddan oo kale aanu kaga kulmi doonno dhammaantayo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo